halkani waa idaacadda t w r oo idinku soo dhoweynaya barnaamij tafsiir hoo soconaya muddo nusa saaca waxaana barnaamijkan codka waayaha cusub ee waxbaridda ah idiin soo diyaariya masiixiin soomaaliya
siraadki adduunkow subanaha eebow sareeyo masiixow samawadaha guudow siraadki adduunkow subanaha eebow adigoo samada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo saamaada jiro ifkan soo saldhiganba kutubtiisanaaye wuxunogu saaciiday sharxin sifahaaga
mar labaad ayaannu dhegaystayaal idinku soo dhoweynaynaa barnaamijka waxaa horay u sii soconaya waxbariddeenii hadalladii ilaah ee la magac baxday dhexmarka kitaabka quduuska waxaannu horey idinku sii wadi doonnaa kitaabka zabuurada oo qayb ka ah kutubtii axdigii hore kitaabkan zabuurada waxaa ku badan waxiyo ka hadlaya imaanshaha masiixa waayo boqor daa'uud ayaa masiixu uu ka soo farcamay dhanka hooyada waxaana uu ku yimi dhanka aabbaha inkastoo uusan aabba aadami a lahayn farcii daa'uud
markii inoogu dambeysay waxa ay inoo joogtay dhammaadka cutubka labaiyo tobnaad oo aynu kaga hadlaynay kuwa cibaadada leh ee ku dhex jira cibaada laawayaasha wakhtiga dhibka weynu uu jiro waxaanan horey idiinku soo sheegnay inta ka bilaabata cutubka sagaalaad ilaa iyo kan shan iyo tobanaad ay khuseeyaan wakhtiga dhibka weynu uu jiro iyo cidda dunidan ka talinaysa xilliga waana kan masiixa mucaarada waana wakhti jirabaad weynu ay jirto daa-uud baa qoray haddaba zabuurkan oo ku salaysan khibradihii adkaa ee la soo gudboonaaday isaga ha yeeshee wuxuu wakhti waliba adiga kuu leeyahay zabuurkani saamayn wuxuu kaloo leeyahay turjumo isku xigxigtaa oo waxyi ah oo soo gaaraysa ilaa iyo dhammaadka wakhtiga kadib markii kiniisadda laga qaado dunideenna oo ay hawada kula kulmayso sayidka haddaan mar kale dib ugu soo noqonno xigashada kitaabka ayaannu haatan bilaabaynaa cutubka saddex iyo tobnaad aayadda koowaad oo qayb ka ah kitaabka axdigii hore waxaana qoran sida tan rabbiyow ilaa goormaad ii iloobaysaa ma weligaaba oo ilaa goormaad wejigaaga iga qaranaysaa daa'uud waxa uu u hadlaa sida mid rajadiisu ay yar tahay markaad eegto aayaddaas wuxuu dareensan yahay in ilaah diiriyey isaga oo daayey ama uu iska iloobay inuu maareeyo noloshiisa ha yeeshee waxaa halkan ku qoran salaad kaliya laba waxaana ay ka timi qalbi bogsaday oo daa'uud salaadiisu waa mid deggan haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka saddex iyo tobnaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan ilaa goormaan naftayda la tashanayaa aniga oo maalinta oo dhan calool xun ilaa goormuu cadowgaygu iga sarraynayaa haddaba waxaa daa'uud halkan uu ilaah ku weydiisanayaa ilaa iyo inta ay dhibaatadani ku soconayso wakhtigii daa'uud waxa uu ahaa mid tabaalaysan isagu markaasoo haddana ilaah salaad uu ku celceliyey waayo salaaddu waxay ahayd halka qalbiqaboojinta iyo khayrka uu uga yimaado haddaan horay idinku sii wado haddaba ayaa waxaa ku qoran aayadda saddexaad ee isla zabuurkan saddex iyo tobanaad sida tan rabbiyow ilaahayo waxaas u fiirso oo ii jawaab indhahayga iftiimi yaanan hurdadii geerida seexanine haddaba daa'uud waxa uu ku jiray khatar cadiima markii uu qorayay zabuurkan waxa uu ka baqayay inuu dhinto oo uu cadowgiisu dilo welibana waxa uu si weyn ugu baahnaa inuu nasto markaasuu rabbiga weydiistay in uu nasasho iyo hurdaba siiyo haddaan horay idinku sii wado xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa zabuurka saddex iyo tobanaad aayadda afraad waxaana qoran sida tan haddaba waaba intaasoo cadowgaygu yidhaahdaa anigu isagan ka adkaaday oo ay cadaawiyaashaydu farxaan markii lay dhaqaajiyo haddaba cadowgu aad buu u farxi lahaa haddii uu ka takhallusi lahaa daa'uud raynraynta cadowga ayaan loo fasiranaynin mid daa'uud lagu mucaaradayo ha yeeshee waxa ay ka horjeedaa ilaah sababtaas aawadeed ayuu u weydiisanayaa daa'uud in cadowgu aanay adkaan kadib markii haddaba xukunkan murugada leh uu soo maray waxa uu tilmaamay sida uu ilaah ugu kalsoon yahay oo uu u rumaysan yahay zabuurkani waa zabuur caaqibo leh haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan eegaynaa cutubka saddex iyo tobnaad aayadda shanaad waxaana qoran sida tan laakiinse anigu waxaan isku halleeyey naxariistaada oo qalbigayguna waxa uu ku reerayn doonaa badbaadadaada haddaba daa'uud lama ahayn sida inuu yahay mid xariifa oo iska saari kara dhibaatooyinkiisa inkastoo uu taxadar badnaa haddaba waxa uu garanayay in ilaah oo keliya uu ka samato bixin karo ilaa waxa uu ahaa kan badbaadada siinaya isaga haddaan horey idiinku sii wado xigashada kitaabka ayaannu haatanna eegaynaa aayadda ugu dambaysa ee zabuurkan saddex iyo tobanaad waana aayadda lixaad waxaana qoran sida tan rabbigan u gabyi doonaa maxaa yeelay wax badan oo wanaagsan buu ii sameeyey saaxiib meel waliba ee aad joogto iyo qof walibao aad tahayba weli ilaah waad aamini kartaa aniga oo iminka haddaba idinla hadlaya ayay weliba ii sahlan tahay inaan ammaano oo weyneeyo ilaah haddii qofkii haddaba cudur xun ku dhaco oo laga kala cararo ayaa haddana waxa aad arkaysaa in ilaah keliya uu roonaan leeyahay waxaa qofka soo saaraya haddaba inaanu lahayn cid kale oo ka taxadaraysa ilaah mooyaane oo welibana badbaadintiisa ayaa aad loogu baahanaya wakhtigaas waxaana zabuurkan aanu ku arkaynaa xaaladdii xumayd ee daa'uud ee sawiraysay xaalad dadka ilaa marka la soo gaaro wakhtiga dhibka weynu jiro ama qiyaamaha uu soo dhowaado ay la kulmi doonaan waxaana dhegaystayaal intaa ku soo dhammaanaya cutubkii saddex iyo tobanaad waxaanan haatan idiin bilaabaynaa cutubka afar iyo tobnaad cutubka afar iyo tobanaad waxa uu ka hadlayaa mawduuca ku saabsan sida dadku ay u dhacayaan maalmaha ugu dambaysta oo ay uga dhex kici doonaan kuwo aan ilaah aqoon oo wasakhnimo iyo caadsinimo ay u sugnaatay zabuurkani waxa uu ku xiran yahay zabuuradaha kale khaasatan zabuurka labaiyo tobnaad zabuurkan labaiyo tobnaad ayaannu haddaba ku aragnay qaska iyo wax isdhaafsiiska in ay sii kordhayaan maalmaha ugu dambeeya ninka ilaah ka cabsada ama kuwa cibaadada leh ayay u muuqanaysaa in ay dhammaadeen oo waxaa dunida ku badanaya kuwa aan ilaah ka cabsanin wax isdhaafsiiska ama kharibnaanta dulinimada iyo sharci darrada ayaa sii kordhaysa haddii aad eegto wixii ku qornaa zabuurka labaiyo tobanaad waxa ay haddaba idinla noqonaysaa in sawirka caynkaasa uu iminka taagan yahay laakiin haddii aan si toosa idinla hadlo ayaan idinku leeyahay wax la arag waxna laaban waxaan idinku leeyahay haddaba dhib wuxuu imanayaa marka lasoo gaaro maalinta dhibka weyn uu jiro ee qaska iyo qalaanqalka uu ka dhex bilowdo waa dhib caam ah oo saameynaya dunida oo dhan sida ku qoran kitaabka muujintii ciise masiix ee loo muujiyey rasuul yoxanaa cutubkiisa saddexaad oo leh adigu waxaad dhowrtay hadalkayga oo aad dulqaadatay oo sidaas daraaddeed waxaan kaa dhowri doonaa saacadda jarrabaadda oo dhowaan u imanaysa dunida oo dhan inay jirrabto kuwa dhulka deggan kiniisadda oo ah rumaystaha dhabta ah ayaa xilligaas ka hor laga sii qaadayaa dhulka haddaba zabuurku waxa uu inta uu inoo hor keenayaa qariibnaanta iyo dulinimada imanaysa maalmaha ugu dambaysa oo ah dhammaadka zabaanka waxaa haddaba jira qaab wacan oo la isugu aadiyey zabuurkan waxaana isku aadiyey biishoobkii la oran jiray nimre wuxuu zabuurkan u qaybiyey saddex qaybood waa sida dunidu ay u kharibantay cadowtinimadu dadka u hayaan ilaah iyo sidoo kuwa ilaah ka cabsada ay u dhowrayaan iyaga oo tukanaya oo weydiisanaya badbaadada ilaah kanina waa sawirka aynu ka helayno zabuurka afar iyo tobnaad waa zabuur kooban laakiin muhiim ah waxaana uu ku bilaabanaya haddaba kharibnaanta dunida sida ku qoran zabuurka afar iyo toban aayadda koowaad oo qayb ka ah kitaabka axdigii hore waxaana qoran sida tan nacasku waxa uu qalbigiisa iska yidhaahdaa ilaah ma jiro iyagu way khariban yihiinoo waxa ay sameeyeen shuqul la karaahiye ah ma jiro mid wanaag sameeya haddaba ereyga cibraaniga ee reer binu israa'iil markii ereygaas aan maqalno waxbaa niyadayada ku soo dhacaya oo waxa ay u muuqataa sida in aan ereygaas horay u maqalnay oo wuxuuba ahaa nin magaciis ninkaasuna waa kii qabay haweenaydii la oran jiray abigeyl oo kolkii dambe uu daa'uud guursaday waxaa qisadiisa lagu sheegay kitaabka koowaad ee samuu'eel cutubka shan iyo labaatanaad waxaanan arkaynaa in magacaas lala helay oo waa sida doqon ama nacas ama midwaalan nin aynu macruufannahay ayaa iiga sheekeeyey qiso kala qabsatay nin ka mid a qolyaha ilxaadka ah ama aan ilaah rumaysnayn iyo isaga maalin isaga oo la jooga hormadada ayaa ninkii aan ilaah rumaysnayni soo booday oo waxauu yidhi ma rumaysnii in ilaah jiro wuxuu kaloo yidhi ma rumaysnii in dadku ay leeyihiin ruux oo markii ay dhintaan waxa ay u dhintaan sida eeyaha oo kale ninka hadallo aan macno lahayn ayuu ku hadlay oo waxaabaad isleedahay buu yidhi saaxiibkay wuu waalan yahay waxaa markaa la weydiiyey oo lagu yidhi waxaan garanayaa inaadan ilaa rumaysnayn intii uu si miyir ah u hadli lahaa ayaa uu ka sii daray markaasaa ninkii aynu macruufada ahayn waxa uu ku yidhi baibalku wuxuu leeyahay nacasku waxa uu qalbigiisa iska yidhaahdaa ilaah ma jiro haddaba ereyga nacas waxa uu ka macno yahay sida qof waalan markaana buu yidhi ama waad waalan tahay ama si daacada kaga hadli maysid ilaah marka waxa aan doonayaa buu yidhi saaxiibkay in aad ii sheegto inaad waalan tahay iyo inaad iska dhigdhigayso haddaba nin waliba ee yidhaahda ilaah ma jiro wuu iska dhigdhigayaa ama wuu waalan yahay waayo nin miyirkiisa qaba wuu garanayaa in ilaah dunidan uu uumay waxa aan garanaynaa in dunidan si habaysan loo sameeyey oo welibana fogaanta ay isku jiraan loolasha iyo dhigaha si farsamaysan baa looga shaqeeyey oo xisaabtu isdhaafi mayso oo markii dhulka udubdhexaadkiisa uu ku wareegayo si qiyaasan oo aan isbeddel lahayn oo kaba saxsan saacadaha dadku ay sameeyaan ayuu u socdaa marka isla sida uu u jiro mid saacadaha sameeya ayaa waxaa jira mid koonka abuuray balse doqonku waxa uu qalbigiisa iska yidhaahdaa ilaah ma jiro markaas ayaa la garan karaa qofka doqonka ah oo bannaanka ayaa uu iskeenaya waxaa xijir laynooga muujiyey doqonka sida ku qoran haddaba zabuurka tobanaad aayadda labaad markaas oo zabuurluhu uu leeyahay kii shar leh isagu uu wejigiisa kibir ka muuqdo waxa uu yidhaahdaa isagu waxba iweydiisan maayo fikradiisa oo dhammu waxa weeye waa kan sharka leh ee ilaah ma jiro waxaa markaa la muujinayaa sida xun ee qofka aadmiga ahi hoos ugu dhici karo waa marka uu leeyahay ilaah ma jiro waxaa jira dad badan oo la siiyey shahaadooyin sare haddana aan roobka ka soo onkoran karin ha yeeshee markii aad kor ka eegto waxa ay kuula muuqanayaan inay dunida kala hayaan haddii lagu xirnaan lahaa haddaba xigmadda dadka dunidan isma waafaqsanaateen oo wakhtiguna sida uu yahay ma ahaadeen runta biyo kama dhimcaankahay waxay tahay in ilaah aasaaska uu u dhigay dunidan waxa ku dhex nool ee uurkeeda ku jirana uu isagu beeray waxaa jira waxyaabo badan oo kaa yaabinaya ama ka yaabinaya culimada sayniska waxaan arkay daraasaad ay ku sameeyeen qubada iyo diidiinka diidiinka haddii wax yar biyaha laga hayo isla sida qof aan dabaal aqoonini oo kale ayaa uu biyaha ugu dhex dhimanayaa qubada waxa ay badda xeebteeda ku dhashaa ukumo waxaanaad arkaysaa in qubadu ay abbaarayso badda isla markii ay ukunteedu dilaacdo waxa ay khubarada qaar isku dayeen in ay ka celiyaan inay badda gasho ha yeeshee wakhti yar kadib qubadii loo diiday inay badda gasho way dhimatay waxa ay islahaayeen armaa qubadanu tahay diidiinka qudhiisa laakiin waxaa cad in diidiinka iyo qubadu ay yihiin laba shay oo isku eg haddana aan islahayn midna ilaah beriga ayaa uu ku beeray midna badda gudaheeda doqonku taa ma yaqaan ama garan maayo waayo wuu khariban yahay oo waxa uu falay shuqul karaahiye ah haddaba micno yeelan mayso tirsiga kuwa ku dooda inay ilaah ka xuloobeen oo ay cilmi badan leeyihiin waxaana marnaba aan laga waayaynin dunidan dameer xumo aada u weyn haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaan haatan eegaynaa kitaabka zabuurada cutubka afar iyo tobanaad aayadda labaad waxaana qoran sida tan rabbigu samadu ka soo fiiriyey binu-aadmiga inuu arko haddii ay jiraan kuwo wax garanaya oo ilaa doondoona su-aasha haddaba ka soo baxaysa aayaddaas ayaa waxa ay noqonaysaa markii uu hawada sare ka eegay dadka muxuu arkay haddaan horey idiinku sii wado ayaan eegaynaa kitaabka ahdigii hore khaasatan kitaabkiisa zabuurada cutubka afar iyo tobanaad aayadda saddexaad oo leh dhammaantood gees bay u wada leexdeen oo way wada nijaasoobeen mid wanaag falaa ma jiro midnaba bawlos ayaa waxa uu soo xigtay aayaddan markii uu la hadlayey reer rooma sida ku qoran cutubka saddexaad aayadda labayo tobanaad wuxuuna leeyahay haddaan idinku celino dhammaantood gees bay u leexdeen waxa ay wada noqdeen wax aan waxtar lahayn mid wanaag falaa ma jiro midnaba marka bawlos sidaas leeyahay la hadli maayo oo keliya kuwa ilxaadka u go-ay ama aan rumaysnayn isritaanka ilaah wuxuuse ka hadlayaa qof waliba oo aniga iyo adiguba aynu ku jirno anigu maahi mid aan ilaah aaminsanayn adigana ilama aan inaadan ilaah aaminsanayn laakiin weliba dembiile ayaa tahay innagu wanaag ma falno xaaladda dadku way khariban tahay oo saddexdii aayadood ee ugu horreysay ayaa inoo sheegaya sida dadku u dhacay oo heerkiisii uga gaabiyey ama kaalintii ilaah ka dhoorayey oo u gabay markana waxaanu soo gaarnay haddaba maadada ku saabsan sida dadku ay ilaah ugu hor yimaadeen haddaba dadku ilaah keliya ma mucaaradaan ee waxay kaloo mucaaradaan kuwa ilaah jecel haddaan horey idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaanu eegaynaa zabuurka afar iyo tobnaad ayadaha afar ilaa lix waxaana qoran sida tan xumaanfalayaasha oo dhammu miyaanay aqoon lahayn iyaga oo dadkayga cuna siday kibirsta u cunaan mana ay baryaan rabbiga halkaasay aada ugu cabsadeen maxaa yeelay ilaa waxa uu la jiraa qarniga xaqa ah idinku waxa aad ceebaysaan talada miskiinka laakiin rabbigu waa magangalkiisa haddii aad u fiirsato waxaa jira dad badan oo istustus ku shaqeeya sida kuwa xoogga ku raadiya inay dadka iyaga u taliyaan waxa ay iska dhigayaan sidaa in ay dadka u danaynayaan marka runtuna ay tahay inay iyagu isku danaynayaan weliba waxa ay qoryo isugu dhiibaan darisyada oo waxa ay dhex dhigaan colaad waa marka rabbigu uu leeyahay idinku waxaad ceebaysaan talada miskiinka miyaanay haddaba kuu muuqanaynin inay doonayaan in ay faxshar iyo ceeb badaan kan miskiinkaa oo qorniinkuna wuxuu leeyahay laakiin rabbigu waa magangalkiisa waxa ay dhammaantood la mid yihiin ninka maalqabeenka ahaa oo wixii miiskiisa ka soo hara daadin jiray ama dibadda ugu tuuri jiray miskiinkii laazaros ahaa oo boogaha badnaa oo qashinka wax ka cuni jiray waxaad arkaysaa in kuwa amarka leh ee dalkeenna ay silic iyo saxriir badaan dadka khayraadkiina iyaga ayaa booba oo wixii ka hara lacagtoodana hub masaakiinta ugu iibiya qorniinku waxa uu leeyahay laakiin rabbigu waa magangelkiisa haddaan intaa ku dhaafno haddaba maadadii oo ku saabsanayd sida dadku ilaah uga hor yimaadeen ayaannu iminka eegaynaa dhowrista ilaah iyo baryada dadku ay ilaah ka baryayaan nabaadiinada xilliga dhibka weyn uu dunida saamayn doono haddaan horay idiinku sii wado haddaba xigashada kitaabka ayaannu eegaynaa zabuurka afari tobnaad aayadda toddobaad waxaana qoran sida tan badbaadada reer binu israa'iil balmaysiyoon ka timaado marka rabbigu dadkiisa maxaabiisnimada ka soo celiyo ayaa reer yacquub reynrayn doonaan oo reer binu israa'iilna farxi doonaan aayaddan waxa ay filasho ku eegaysaa maalinta guusha oo ah marka siyoon ay furashada reer binu israa'iil ka iman doonto maalintaas waxaa ku farxay yacquub oo israa'iilna wuu ku reereeyey waxaan filayaa markaa inaannu ku seegin macaaniga aayaddan haddaba nin waliba oo ay la tahay in ilaah aanu mustaqbal wanaagsan u haynin reer binu israa'iil ayaa qiranaya inaanu wax badan ka garanaynin kitaabka zabuurada laga yaabo in qofka caynkaasiya uu isku dayayo inuu ismogeysiiyo waxyaabaha sida cad loogu sheegay aayadaha qaar ee hadallada ilaah ha yeeshee sidee buu qofka caynkaasa ku dafiri karaa in qayladhanta zabuurlaha iyo farxaddiisuba ay iman doonto mustaqbalka marka ilaah dunida uu ka taagi doono boqortooyada israa'iil waxaannu iminka soo gaarnay haddaba cutubka shan iyo tobnaad mawduuca cutubkani uu ka hadlayo waxa weeye faallo laga bixinayo kuwa ilaah hor imanaya zabuurkanina waa mid kooban oo lagu soo gunaanaday faalladii ka soo bilaabatay cutubka sagaalaad haddii haddaba aad u fiirsato zabuuradahaas waxaad arkaysaa in uu jiro waxyaabo isa soo taraya zabuurka sagaalaad iyo kan tobanaad waxa uu sawirayaa nin shaydaanka u adeega oo lagu yaqaano kibir faan iyo isla weynan zabuurka kub iyo tobnaad ayaa isagana ka hadlaya sida loo tijaabinayo kuwa xaqa ah zabuurka labayo tobnaad waxaanu ku arkaynaa kuwa cibaadada leh oo ku dhex jira cibaadolaawayaal iyo sida dadku uga tageen cibaadaysigii ilaa wakhtiga dhibka weyn uu jiro zabuurka afariyo tobnaad ayaannu ku soo aragnay haddaba sida dadku u dhacayo maalmaha ugu dambeeya iyo sida uu u inkirayo jiritaanka ilaah caasinimada iyo welibana kharibnaanta dadka haatanna zabuurka shan iyo tobnaad waxa uu ka hadlayaa wax ku saabsan kuwa gelaya boqortooyada oo waxa uu faallo ka bixinaya kuwa ilaa hor imanaya ama ishortaagi kara haddaan idin bilowno haddaba zabuurka shan iyo tobnaad ayaannu eegaynaa axdigii hore cutubka shan iyo tobnaad aayadda koowaad waa kitaabka zabuurada eh waxaana qoran sida tan rabbiyow balyaa taambuuggaaga ku fadhiya oo balyaa buurtaada quduuska deganaanaya waxaannu halkan ka ogaanaynaa in ay jirto hal buur oo quduusa waxaana buurtaasi qorninka uu ugu yeeraa siyoon oo waxa ay ku taallaa dhulka israa'iil wuxuu haddaba zabuurluhu ka hadlayaa kan gelaya boqortooyada zabaanka waa boqortooyada masiixa uu ka taagi doono dunida iyada oo israa'iiliyiintuna ay degayaan qadka dhexe ee boqortooyada haddaan horey idinku sii wado zabuurka shan iyo tobanaad ayaannu eegaynaa cutubka shan iyo tobnaad aayadaha laba ilaa afar waxaana qoran sida tan waa kii si quman u socda oo xaqnimo sameeya oo qalbigiisa run kaga hadla waana kii aan carabkiisa wax ku xaman ama aan saaxiibkiis xumaan ku samayn ama aan dariskiisa cay ku soo hadal qaadin kii indhihiisu ay nijaaska quursadaan oo isagu murweeya kuwa rabbiga ka cabsada kii hadduu dhaarto oo ay waxyallo ku tahay aan isbeddelin waxaa qoran kan indhihiisu ay nijaaska quursadaan ha yeeshee maalmaheenna waxaa la darajeeyaa kuwa waxmatarayaasha ah oo kuwa ilaah ka cabsada waa la quursadaa waxaa kaloo zabuurluhu uu leeyahay kii hadduu dhaarto oo ay waxyeello ku tahay aan isbeddelin waxaana taasi ay ka macno tahay nin ku socda runta qoran ee hadallada ilaah oo xitaa haddii ay nafsadiisu khatar u gelayso aan ka weecan haddaan horey idiinku sii wado haddaba oo soo koobo cutubka shan iyo tobnaad ayaannu isla eegaynaa aayadda shanaad kii aan lacagtiisa u soo bixin kar socod ama aan laaluush u qaadan in uu waxyeelo kuwa aan xaga qabin kii waxyaalahaa sameeya weligiis lama dhaqaajin doono daawuud waxa uu leeyahay markii aynu zawiirkan u fiirsanno isla wixii uu lahaa rasuul yacquub sida ku qoran warqadda isaga rasuul yacquub ah ku magacaaban cutubkeeda labaad aayadda siddeed tobnaad waxaana qoran sida tan laakiin waxaa la odhan doonaa adigu waxaad leedahay rumaysad anna waxaan leeyahay shuqullo itus rumaysadkaaga aan shuqullada lahayn anna rumaysadkayga shuqulladaydan kugu tusi doonaa anigu waxaan idinku leeyahay isla sidii uu yidhi john calvin rumaysad keliya ayaa lagu badbaadaa laakiin rumaysadka wax badbaadiya waxbaa weheliya oo faqad maaha markii qofku haddaba badbaado waxa uu helayaa midhaha ruuxa sida jacayl farxad nabad dulqaadasho roonaan wanaag aaminnimo qabownimo iyo wixii la mid a dad badan oo rumaysan in masiixu imanayo ayaad arkaysaa inaan lagu arag wax isbeddela oo ka muuqda noloshooda ha yeeshee waxa aan ilaah ka baryaynaa in uu idinsiiyo rumaysad mirodhaliya oo ay ku najaxaan dadka hareeraheena jooga
siraadkii adduunkow subana ha eebow adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba adigoo samaada jiro ifkan soo saldhiganba
halkani waa t w r idaacadda t w r oo idinku leh ilaa ha idin barakeeyo oo ha idinku anfaco wixii aad caawi ka maqasheen barnaamijka waxaa barnaamijkan oo kalea aad ka maqli doontaan habeen dambe hadahan oo kale haddiise aad doonaysaan in aad fikirkiina ka dhiibataan wixii aad caawi maqasheen ayaad nagala soo xiriiri kartaan som t w r at t w r c o k e haddii aad doonaysaan in aad dejiisataan oo kaydsataan barnaamijka ama aad mar kale dhegaysataan fadlan mar kale booqo www t w r o r g amase www t t b t w r o r g amase waxaad teleefoonkaaga ku kaydsataa ama ku download garaysataa agabyada ku sahli karaa dhegeysiga t w r haddii aad doonayso in laga kaalmeeyo dhinacyada fahamka kitaabka amase aad u baahan tahay duco fadlan fariimahaaga soo mari bogga aaraahda ama kommentska inana jawaab degdeg ah ayaanu ku soo diri doonaa amase ku siin doonaaye sareyow masiixow salula wihiyow saacadda timid dhulka sabada ku dhalatiyo
halkani waa t w r oo idiin rajaynaya habeen baraare iyo barwaaqaba leh inta aynu ka gaari doono wakhti aynu ku kulanno barnaamij la mida kan caawayay aad maqasheen waxa aan idinku leeyahay nabadda ciise masiix ha idinku badato xagga jirka iyo ruuxaba aamiin